today last year ay iga ballan qaadeen inay basketball noo qabanayaan riyadii aan ku riyoonaynayna waa noo suurtageliyeen oo waa waxa hadda aa arkaysid ninkan kheyr allaha siiyo iyo maxamed khaliif iyo nin kale ayaa siyaad waa siyaada sheegaya iyo maxamed khaliif iyo nin kale ayaa qabanqaabiyey dhallinyaradan yaryarkaani macalimiin u ah ayagaana suurtageliyey in aan helnaa lix kooxood oo dheeshaa ayagaa noo suurtageliyey today facilitigay noo bixiyeen today hadda waxaan joognaa wax yaraan ku bilownay in aan tusaale ahaan aan u aragno bal how it looks see basketball oo u dhici karaa ayaan ummadda rabnaa inaan tusno laakiin waa noo suurta gashay inay kubadda dhacdo waa tashiin oo ku soo laaban doonaa siyaad aan imaa siyaad dhalinyar badanaa marka hore fursad u la'aa in ay ka faa'iidaystaan somali week oo today ay qabtaan oo aanan xiiseynin kubadda cagta beddelkeed sidaan ogna waqooyiga america ciyaarahana aad loogu xiiseeyaa oo basketballka ugu horreeya maxay dhallinyarada maadaama qof dhallinyaro aad tahay dhallinyarada ku dhex jirtay muddo maxay uga dhigan tahay fursad noocee bay u arkaan in ayagana markan ay helaan tartan ayay isla cayaari karaan youthka haddaad si u fiirisid basketballka aaday u jecel yihiin saakarka saas uma daneeyaan north america arrinta kaleoo meesha tarone iyo nawaaxeeda ka taagan waxaa waaye youthkii waxay kusii jeedaan jidadkay taagan yihiin criminal activity waxay ku jiraan isdil dadka dhan waa wada og yihiin arrintaas waxaan u malaynayaa basketballkan iyo wax la mid a haddaan u qabanqaabinno sanad walba in ay mataqaanaa ka soo jeesan karaan waxa ay ku jiraan ay mashquul ku yihiin si ay wakhtigooda uga faa'iidaystaan wakhtigaana kale wakhtigii iskuulka la xiray marka aniga xataa yaraanteed waxaana samayn jiray iskuulka marka la xiro haddaadan activity haysandan saaxiibo kalaa yeelanaysa jidadka iska istaagaysa marka insha allah horta rajadan waxaa waaya inaan intaas ku dagaalano oo youthka soo celino sportska la arko marka insha allah waxaan rajaynaynaa inaan midaan mid kasii weyn
waata ku soo laaban doona su-aasha kudambaysta aan ku weydiinin shina xigtii horaad ahayd oo kubadda koleyga markaad aragto dhallinyaradan cayaaraysa mustaqbal intee la eg ayaa laga filan karaa kula ujeeddada oo aan ka leenna horta ciyaarahan inaan u qabanno sida la sheegay dariiqyada iyo isdilka iyo dhibaatada ku hayso dhallinyarada soomaaliyeed inaan meel ka gelino in tababar aan u bilowno oo afar macallin ay tababaraan oo laga soo jeediyo waxyaabihii ay ku jireen mustaqbalkana waxaan rabnaa national teamka soomaaliya in laga xulo dhalinyarada laga xulo under fifteenaa jiro ilaa iyo jiro intaasoo dhanna intaa laga helaya kulligood marka waxaan ku talagelaynaa haddii ilaah yidhaahdo in national teamka somaaliya in meeshaan laga helo waa tahay siyaad ugu dambayntii waxaa rajo intee leeg ayaa kuu muuqata dhallinyaradan iyo in tartanadan lasoo wado maxaad dhallinyarada maxaad ujeedin leedo fariina waxaan rajaynaynaa in dhallinyarada wixina maqlaayo ayna soo wacaan brogramka aan xoojinno oo dee systemkaana aan sii wadno oona noqonin kii ugu horreeyey kii ugu dambeeyey